owliyo ibraahim mukhtaar waxa ay ka mid tahay maamooyinka qoysaska danta yar ee ku nool magaalada jowhar waxa ay haysataa shan caruur ah oo aan aabbahood laga warqabin meel uu jaan iyo cirib dhigay waxa ay hadda la daalaadhicaysaa nolol maalmeedka qoyska iyadoo oo daruufo adag ku shaqaysa xaaladda adag nolosha ay wajahayaan qoyskan marka laga soo tago waxa u dheer xanuun dhinaca dhabarka ah oo uu la taahayo cunuga ugu yar caruurteeda waxa ay ii sheegtay in xaaladiisa caafimaad aan jowhar waxba loogu qaban karin iyaduna aysan awoodin inay dhaktar u geyso meel ka baxsan jowhar
hadda waxaa u baahanahay aniga cunugan isbitaal kasta waa geey waxaa lee dhaha wax maka qaba karni biaxgeey turkigeey aa lee dhahay turkina hadda ku shil oo uu awoodo male ummadda nabi maxamed wixii uu soo tar karana uu kaalmey karaano inay siyaana u baahanahay oo cunugii sidii turkiga oo ku geeyo haa burudan waa ku dhashtay saana ku noqotay meelal badanaa geey wax maka qaba karni ilaa xamar waa geey haweenkii waa ooynaa xanuun oo badanoo haayo mahaye micnaha indhaam is saaraayo murdaayo waa lul taagan yahay saa u geynayan waxaa leeyahay wax maka qaba karni turkigee turkina aad ku shin oo beri oo furtoo haasta ma leh odaygiisina soo shan bil jaro aa ugu dambaysay kadabda lambarka waa iga dansayey nolol dhigeer xataa meel maku ogaan shan cun waa aa haasta maamadan ayaa muslimiinta ka dalbatay in laga taageero sidii ay ula tacaali lahayd xaaladda caafimaad ee wiilkan yar walaalaha muslimiinta waxaa ka codsanaya walaalihii dalka iyo dibadda wixii jiro ina wax igu soo tari karaan oo cunugan ay daryeelaan oo sidii oo wadaman kale u geeyo walaalaha muslimiinta waxaa ka codsanaya lambarka whatsappka oo saashada ah ina il soo xiriiraan waa lambarka kalsoona oo furaad shan oo toban iyo sagaal ah ina lambarkaas il soo xiriiraan rabaay magaceena waxaa ooli ibraahim mukhtaar inta badan qoysaska danta yar ee ku nool magaalada jowhar ayaa helin daryeel waxa ayna u qaylo dhaansadaan ganacsatada iyo shakhsiyaadka uu ale hantida siiyey si ay ugu garbiyaan xaaladaha adag ee dhinaca nolosha